warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacana wanaagsan dhegeystayaal qodobadan wararka idinkugu haynana waxaa ka mid ah maamulka nms oo shaqooyinkii oo caasimada ka hayay ku wareejinaya barasaabka cusub ee magaalada nairobi waxgaradka mandheero ayaa dhaliilay in hal wasiir laga soo xushay gobolka waqooyi bari mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeellena waxay gaareen degmada buulo burde ee gobolka hiiraan waxaana dadka deegaanka ay ku dhiirageliyeen inay ka qayb qaataan dagaalka al-shabaab ka dhanka ah duhur wanaagsan dhegeystayaal intaasi aa maqasheen waa qaar ka mida qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa duhurnimo arbaca taariikhdana waxa ay ku beegan tahay labaatan iyo sideeda bisha sagaalaad sanadka labada kun iyo labayo labaatanka qodobadaasi aa maqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsan kusoo dhawaada agaasimaha guud ee maamulka ay dowladda dhexe u xil saartay bixinta qaar kamid a adeegyada bulshada ee caasimada nairobi n m s maxamed baadi ayaa lagu wadaa in uu maalinka jimcada ee toddobaadkan waajibaadka shaqo ee maamulkiisa ku wareejiyo barasaabka ismaamulka nairobi johnson sakaja arintan ayaa shaaca looga qaaday bayaan uu soo saaray agaasimaha isgaarsiinta ee dowlad deegaanka nairobi xiliga la dhaarinaya sakaja ayuu agaasimaha guud ee n m s ballan qaaday in dhammaan shaqooyinkii sanado ka hor lagu wareejiyey ee mike soonka xiligaasi uu maamulkan hogaaminayay dib loogu celin doono dowladda hoose ee nairobi maxamed baadhi ayaa waxa uu xusay in maamulka n m s uu kasoo baxay dhammaan shaqooyinkii uu igmaday madaxweynihii hore ee dalka uhuru kenyatta adeegyadan waxaa kamid ahaa caafimaadka iyo nadaafadda gudoomiyaha dowla deegaanka nairobi johnson sakaja ayaa waxaa lagu booriyey inuu dhammaystiro mashaariicda horumarineed ee uu bilaabay maamulka n m s qaar ka mid a odayaasha ismaamulka mandheere ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in gobolka waqooyi bari uu hal wasiir ka helay wasiirada cusub ee shalay uu magacaabay madaxweynaha dalka william ruuto waxaana dhanka kale ay hambalyo u direen xildhibaanka deegaanka gaarisa township aadan ducaaleh oo loo magacaabay wasiirka wasaaradda difaaca ee kenya
magacaygu waa cabdiladiif axad yuusuf odayaalka reer mandheera ayaan kamid ahay marka haddaan dowladdan shalay ruuto madaxweynaha soo saaray oo aadan ducaalena wasiir uu siiyey ayaan wax yar ka dhigi rabaa annaga haddaan nahay dowladdaanay reer noodista ama reer mandheera khaas ahaan aad baan ugu xunnahay maxaa yeelay kollayba waxaas fiiriyey dadkii isaga soo dhisay annagana gurun waa u ridnay hab yaraadee mandheera gaaris waa ka badneen laakiin waxaana siinaan moodaynin wasiir nama siinin dadka isaga soo dhisay unbaa ayaas fiiriyey laakiin annaga hadda waxa weyn oo rajo oo haddaan ka qabno weynba maba jirtaba maxaa yeelay haddii uun dadkii uun isaga soo dhisay uun fiirsanayo oo waxa weyn oon haddaan rajaynayna ma laha marka aadna waa ugu xunnahay laakiin aadan ducaale siismada lasii kama xumin waa nin soomaali ah oo waxaana soo qabtay oo xagga diinta hadda aad iyo aad u fiicnaayo waay marka isaga waan u boongeyzeyneynaa waan u tahaniyeyneynaa marka alla u fududeeyo xilka loo dhiibay marka kolleyba hadda siyaasadii waa ka baxay oo hadalkii hadla jirin kolley ma jire wasiirnimadana kolley sidii dadku waxa qobayl hadda uma qaban karaan u malayna ha ahaatee kama xumin isaga aan aad baan ugu faraxsanahay laakiin inuu kaaska hil nagu reebo aad baan ugu xunnahay marka dowladdana kolley sidaan sababtaan u yaraa unbaa idin noo yaraysay taasna kama filaynine magacayga waa ugaas marra kasoo kamid ah odayaasha reer mandheera runtii xulashadiisa la xushay wasiirinta dowladda national government uu doortay his excellency william ruto runtii arrintaas guud ahaan way fiican tahay laakiin sidii maaragtay annaga reer waqooyi haddaan nahay weli uma arkayno maaragtay annaga haddaan soo dhisni haddaan soo dhisni xaq baan leenahay dowladii hore soo maray laba wasiir baan ku laheen labada wasiir aan ku laheen hadda hal aan ugu soo weli halkan jagada- jagadii fiicneed oo annaga u qalmayna u dhiibin difaac loo dhiibay difaacan maaragtay shaqadeeda waa garanaynaa Eh, waxay la tahay madaxweynaha ruto dhaliil aan qabnaa arrintaas inaas ku noqdaan qabnaa midda kale eh, wasiirka maanaa ducaale waan u hambalaynaa Eh, runtii deraji yaraan ma laha nafaaskaas marna waa- waan soo aan jirnay allah u raxmadee marheemu yuusuf xaaji soo aan jiray hase ahaatee eh, annaga safartan nafaaskaas ma rabin intiira iyo maxaasan rabnay wax gudahaan rabnay mishmaar ruto waxaan ka codsanaynaa inaad ku noqotid dadka reer waqooyi bari waa dadkaadii waa walaalahaadii waa xoololaqata wada tihiin waxaan rabnay arrintaas ku noqotid weli wasiirkan aan u baahannahay Eh, runtii runtii waad ku mahadsan tahay dowladdana maaragtay inaad si fiican isku qabatid adaa madaxweynaha hadda dalka u ah Eh, kii mucaarad iyo kii muxaad baadaa dowla- dowla- madaxweyne u ah waxaan rabnaa nabadgelyo ishii lawey maali inaad ku daashaan ka rabnaa kenyaanka ku nool qaybaha kale ee dalka ayaa sidoo kale ka hadlay golaha wasiirada ee uu magacaabay madaxweyne ruuto qaar ka mida shacabka ayaa sheegay in hogaamiyaha wadanka aanu kasoo bixin ballanqaadkii ahaa in qof dhalinyaro uu ka mid noqon doono golaha wasiirada ee uu soo dhisi doono kuweza kurudisha maswali kwa wanabunge. So tunajua hiyo timu yenye wameweza kuweka itaongea na ni watu wata- wataweza kusikika katika hii Kenya.
aendelee na kuchagua hao watu wake na aendelee na kazi pamoja na watu wote wafanyiwe kazi ili wananchi wapate huduma ya haraka, sababu wananchi wanaumia.
ni kwamba uhusiasi ya Matiang'i tumenyang'anya, tumepea kwenda Garissa County, na hiyo tumelia sana, lakini tunapongeza hakuna shida. Shida ni penye sita- hatujaona vijana wakikuwa represented in that cabinet. Alisema ni ni government ya kila mtu, lakini wao vijana hawajapewa hiyo position ya kurepresent.
sababu cabinet secretaries ambao wamechaguliwa kama hapa Nandi hatujapata hata mmoja ambaye angeweza tusaidia. Tumeona wamechagua watu kutoka mbalimbali.
anajua kulingana vile ametoa ameteua hao makabinet atajua atafanya kazi nao vizuri Kwa maoni yangu sisi wa, watu wa Nandi hatujapata ministry yeyote. Ningeomba president hata sisi atuangalie, sababu si- sisi wote tuliwapigia kura.
madaxweynaha dalka william ruuto ayaa horey u ballan qaaday in xukuumaddiisa ay ka dhex muuqan doonaan qeybaha kala duwan ee bulshada ku-xigeenka madaxweynaha dalka rikaathi gashagwa ayaa waxa uu gudoomiyey shir abni oo ay ka qeyb galeen madaxda ammaanka ee gobolada barasaabyada iyo mas-uuliyiinta lix ka mid ah ismaamulada wadanka ay saameyn ay saameynta ku yeesheen arrimaha amni darada ah ismaamuladan ayaa kala ah galbeedka bako turkana samburu laikipia baringo iyo ismaamulka elgey marakwed qoraal uu soo dhigay bartiisa rasmiga ee facebooka ayuu madaxweyne ku-xigeenku ku sheegay in dowladda dhexe ay dhaqan gelin doonto talooyin loo soo jeediyey si loola tacaalo dhaca xoolaha iyo falalka kale ee lidiga ku ah xasiloonida dowlad deegaanadan waxa uu madaxweyne ku-xigeenku xusay in maamulka madaxweyne william ruuto oo u de- adeegsan doono siyaasad uu si dhow ee ula shaqaynayo ismaamulada si xal loogu helo caqabadaha ay amni daradu ka mid tahay ee kenyaanka ay wajahayaan maalmo ka hor ayay ahayd markii weerar burcadnimo oo laga geystay tuulo ka tirsan ismaamulka turkana lagu dilay kow iyo toban qof maamulka qaran ee la dagaalanka isticmaalka daroogada nakaada ayaa waxay bilaabeen barnaamij oo ay ku bartilmaameedsanayaan madaxda diimeed si ay uga qeyb noqdaan ololaha maamulkan uu wado nakaada ayaa shir wacyigelin ah u qabatay culimo kasoo jeeda lixda deegaan baarlamaaneed uu ka kooban yahay ismaamulka mombasa ee gobolka xeebta waxaa kulankaasi diiradda lagu saaray saameynta isticmaalka daroogada iyo kaalinta ay culummadu ka qaadan karto baraarujinta bulshada gaar ahaan dhalinyarada shirka oo ay ka qeyb galeen qaar ka mid ah imaamiyada masaajida mombasa ayaa waxaa goobjoog ka ahaa agaasimaha guddiga nakaada fariida rashiid waxa ay hoosta ka xariiqday in ay horay shirar noocaani oo kale ah u qabteen islamarkaana ardayda iyo qeybaha kale ee bulshada ay wacyigeliyeen fariida rashiid ayaa waxaa laga soo xigtay in barnaamijkan looga gol leeyahay in lagu yareeyo tirada caruurta ee isticmaalaya maanduuriyaha saraakiisha maamulka nakada ayaa waxaa sidoo kale laga soo xigtay in gudaha ismaamulka mombaaso keliya ugu yaraan sideed kun oo qof ay daroogada cirbadda amaba tan la isku duro ay qaataan xogayaha maamulka ee golaha ducaada iyo imaamyada laantiisa ismaamulka mombaaso ayaa waxa uu dowladda ugu baaqay in ay fiiro gaar ah u yeelato isticmaalka daroogada iyo waxyaabaha dhibaatooyinka ah ee ka dhalan kara maxkamadda ayaa meesha ka saartay dacwada looga soo horjeeday in guddiga adeega macalimiinta t c uu tababar horumarin ah u sameeyo barayaasha wadanka go-aankan ayaa ay soo saartay maxkamadda shaqada iyo shaqaalaha ee ismaamulka nakuru waxa uu kusoo aadayaa iyadoo oo garsooraha uu cadeeyey in dhaqangelinta barnaamijka ay waafaqsan tahay dastuurka dalka u degsan waxaa xaakinka dhinac uu iska dhigay dacwada uu geeyey shaqsi joseph lagu magacaabo oo lagu sheegay in waa in la taliye dhanka tacliinta ah waa la taliya dhinaca tacliinta ah maadaama aanun soo bandhigin cadeymo wax ku ool ah oo lagu hor istaagi karo qorshahan la xiriira in maamulkaasi uu ku dhaqaaqo dhaqangelinta qodobka la xiriira shaqaale waa tababarada ee dhinaca aqoonta amaba horumarinta ah saameyn ayaa lagu soo waramayaa inay ka jirta qiimaha maciishada ee qeybo kala duwan oo dalka waxaana taasi ay sababtay shaqola-aan soo food saartay dadka ka shaqeeya dhismaha guryaha ee ku nool qaxootiyaasha dhadhaab abuukar eeno ibraahim alidhaha guri dhisow shaqaa sugaaya shaqola'aana ibraahim shaqeeda waa xuntahay shaqa male marka shaqola'aan darteeda waa iska fadhina meeshan waa aan hayno male marka maalin kasta halkana soo fadhiista maalin walba halkanaa fadhiista mar waa la helaa mar waa labayna mar sii mar badno adi maciishada waa kacsan tahay lacagtiina wax ma taraysto haddina shaqola'aan ayba noogu sii darsantayba xataa waad badan tihiin ma meeshanaad maalin kasta imaataan maalin walba halkanaa fadhiisanaa oo waa iska imaanaa mid ilabaa shaqo helaysaa kuwa ma helaayen adi gelabgelaba haaladda wax saxan malene waa dhib aad i adag baa jirta tirahaan meeqaa dhintiin waa badanna ilaa konton lixdan agee laba meel la kala fadhiistaa meelna halkaaba meelna halkan waay waa kaniyaho waa warkaasaa jira wax ma hayno shaqola'aan baa nahay waa intaa iska imaana afar saa shan saa xaafadaa iska tegayna wax camal ee la hayo male maciishadana waa kaasan tahay alxamdulilah ilaahi maadii waaye marka shaqalaantu ma ma isbeddel baa jira mise sidan baad muddaba shaqalaan u haydeen niyow isbeddelna ma jire saan unbaana iska hayn annaga waa hataa meel aan fadhiisanna male oraxdana fadhina hataa meel aan fadhiisana ma hayno halkanaa iska fadhina qalabkaayna waa kan haddiina loo imaado waa ka haddii kan xaafaddaa isaga laabanaa wax aan hayno male marka meeshan baad ku sugtaan dadka raba in guryaha loo dhiso waa ka halkanaa ku sugaynaa waana loo imaana ama mana loo imaanay alaf mar haddii afar saa shan saa la gaaro waa quursana waa iska tegnaa ani hadda waxaad wataa qalabkii dhismaha ha qalabka dhisa waa iska watay waxaan ku dhisaayba ma hayoba noo sheeg maxaa ka mid a qalabkan hadda qalabkan qaatan waa qaadadii shamaandada kan waa miishaartii kan waa baangadii kan waa birtii dhulka lagu qodi lahay kulli waa saas weye waa qalabkii shaqaalaha aan ku shaqaysan lan waaye marka adi meeqa sanaad fuunjahayd ani waxaa fuundahay siddeed toban sano meeqa carruuraad biisha lix iyo toban waan gartay marka waxaad fuundinimada ka hesho iyo ee, biilka carruurtaada ma isdhan yihiin maya maya islama eko mar waa un la helaa mar un waa lawaana wax isla egmaanayo ilaah baa wax isla ekaysiin karaaye wax isla egmaayno haddana alxamdulilah tusaalahaan hadda waxaa- dadka meesha fadhiya labaatan waad ka badan tihiin haddii qof guri in loo dhisa raba imaada halkan sidee baad qofkaasi ee, hal ama laba fuunti ku raacisaa ma raaci kartiinba waxa kan waa baahan yahay kan waa baahan yahay waa inaa shan ilaa iyo toddoba markaas inaa laisku raaco moogi hal iyo laba lama raaci karo waxaa lii sheegay qiimaha guryaha lagu dhisay inuu kordhay ee, arrintaa maxaa ka jira warniya wax zaad u kordhana ma lehee sicirbararka adduunka dhanaaba ka jiraaba adduunkunbaa la socnaa annagana saxirbararka idinka sidee idiin saameeyey si adag si adag si adag si adag wax aad noosa waxa una reebta male niya wax aan hayno ma laha niya yacni maanta dhana shaqaynaysaa cashadaa kuma filno waa kaa shaqaynu ku filana ma heshiin shaqaynu ku filan ma helno adi niyo dhibtii gudanad baan haystaa alxamdulilah ilaahay naga bixiyo aa ilaahay mahadiis waay xilligeed ugu suuq fiican tihiin xilliyaa soonka oo iid marka soo dhoodayo meelahaas haa intii kale waxba ma jiraan yacni ee ka fila ka fila leebay waa kaa
marka hore magacaada noo sheegay sababtaad meeshan u fadhiday waxaad qabato magacayga waxaa la yidhaahdaa cali cabdimaxamed oo ku magac dheer albidaar cali ow meeshan waxaa fadhidaa meeshaan haddee fuundi aan ahay shaqaan u fadhiya waxa shaqa aan ku hayana maali maanta toddoba inta imaana oo waxba kub ka siin maanta la toddoba maalin maanta toddoba oo waxba qaban oo isu noqonaya hadda ilaahay xaggiisa wax ka sugayna hal ruux markuu imaadana intaayna isla kacays yaa yaa lu- yaa ninkii nin uu wadanaya abuu dhaafay maali haddii aad wax fiican ka heli laheedna dadkii aa labaatan ruux lacag yaruu iska sheegana idinka maamul iyo kala dambayn ma lihidiin miyaa ko- maalinba qof shaqo la ma jirto waxaas wax la kala nin walba hunguri haayo nin hunguri haayana maamul ma maqlaya shaqalaan sidee idiin saamaysa inta ka hor aan sameynay musqul ninkii qoday in kun shilin amba afar kun lagu lagu raaco markaasaa ninka markuu imaado nin geesuu la tagaa lix boqol afar boqol uu ku raacaba kunan ku raaci uu kule ilaa xalay uu baqadayba adiga waxaa ogtahay laba kun iyo saddex inuu ku raaca ninkaasna lix boqol uu ku raaca ilaa naftiyaaba haysawa
markaas arrintaa culays intee dhanba idinku tahay culays zaa'id zaa'id culays zaa'id ay noogu tahay waa kan shaqla'aan baa jirta oo zaa'id ah haddee in wax naloo qabto meel aan fadhiisano oo shaqooyin ama meelaha eeda inay wax noo qabtaan guriyaan dhisnaa dhagaxaan dhisnaa oo ilaa ay guri oo oodle maahan hay-adahan sida un k meelahaas hataa haddii shaqa noo yeelaan diyaar oo wax walba waan samayn karnaa
fundiyaashaan ka mid ahay haa waa kaas arrinta shaqalaanta sidee idin saamaysa shaqala'aanta waxaa saameeyey een, magaalada xaaladeedayba noqotay haddana yacnii doorashada markay dhacday kadib waxay noqotay shaqala'aan ba'an ayaa nagu dhacay marka sidaanaan iska fadhinaa waa ujeeddaa labaatan soddon waan dhannahay
star fm ka dhagayso garbaharey mawjada ah siddeetan iyo sagaal dhibic eber
xildhibaanaha iyo saraakiil ciidanaha ayaa maanta waxa ay gaareen degmada buula burde ee gobolka hiiraan ee soomaaliya si ay kaga qayb noqdaan kaca adoonka ah iyo abaabulka shacabka ah ee al-shabaab ka dhanka ah waxa ay sheegeen inay ka qayb qaadanayaan abaabulka shacabka ah ee al-shabaab looga ciribtirayo deegaanada soomaaliya mas-uuliyiinta iyo saraakiisha ciidan ee maga- magaalada buulaburde maanta gaaray waxaa hogaaminayay xildhibaan macalimo oo ka tirsan golaha shacbiga ee baarlamaanka soomaaliya wuxuuna hoosta ka xariiqeen in loo midoobo dagaalka ka dhanka al-shabaab islamarkaana buulo burdo oo sanado badan go-doonsaneed loo baahan yahay in ay noqoto magaalo u furan magaalooyinka kale
loo mashxarado maaragtay la issoo dhoweeyo ma aha waa maalin aan dhammaanteen rabno inaan iska dulqaadno cadowga soomaaliyeed ee ummadda dhibaateeyey haddii maanta fursad ay jirto oo dadka ay ka faa'iidaysanayaan deegaanka ka faa'iidaysanaya ee qorshahan la raba inay ka faa'iidaystaan ay go'doonka kaga baxaan waa reer buula burti waxaa la rabaa qabiil iyo jufo hoose wax ay tarayso soomaaliya ama ay ku soo kordhinaysa lama rabo maanta cadowgaas aad arkaysaan haddii dad ay aaminsan yihiin nimankaas inay islaam iyo wax la mid ay xidhiir la leeyihiin war ninka ilaahay idinku dhaarshe samaynaya qof masaajid inta ku sugo bannaankiisa khudbad dukanaya bannaanka inta u fadhiistoon tukanaynin oo markuu soo baxo xabad ku dhufanayo ninkaasaa islaam waxaa sidoo kale ay samaynayaan dad masaakiin oo abriya waxa ka dhacay afariirdood waa joognay aniga hadda kahor labada kun lix iyo tobankii waxaan joogay meel ay maaragtay dad ay ku baabi'inayaan xabadaynaya gabar yaroo koo iyo toban jira oo hooyadeed ay dileen oo walaasheed ay dileen waxay leedahay adeerow idhaaf markaasuu xabad uu mariyay marka ninkaas soo cad gabadhi waa shahaadatay gabar yaroo koo iyo toban jira waa adeerow idhaaf ay leedahay ninkaas islaamnimo laguma tilmaami karo walaalayaal haddaad maaragtay shalay aad aaminsanaydeen nimankaas waxay ka samaysan yihiin ar reer tolkayna waxaan leeyahay ma jirto wakhti dambe iyo wakhti layska lumiyo iyo xunuhuunu hoos lama rabo dadkaas aad arkaysaan wax shaqo ay islaam ku leeyihiin ma laha weliba culummada islaamku waxay qabtaa khawaarij in lala diriro waxay ka fadli badan tahay in lala diriro gaalo sababtoo ah diintay fidnaynayaan ee been ka sheegayaan waa dad u soo baxay inay dadkan dhibaateeyaan baladweyne iyo maxaas iyo moqokori laga yimid oo buulo birde saaki ay joogto waxaan rajaynaynaa iyadoo ay iskaashanayaan reer hiiraan oo dhan in laga bilaabo meeshan ilaa jallaqsi la xoreeyo jallaqsi ilaa iyo jowhar la xoreeyo oo waddadan iyo magaaladan ay ka baxdo go'doonka waxaan leenahay markaan u soo gudbinno gudbin wax yaraa nooga dhimane ayagana allahu fududeeyo intaasaan leenahay soo dhowaada qaybta dhiman qaata wax yarbaa dhiman waxa dhiman aan qaadanno si kalsooniya aan ku qaadanno meel laga noqdo maanta lama joogo meel laysku ammaana lama joogo arrinkaas noo yaal maanta aan dhammaystirno inta mudanoo hadda naga sugaysana aan ku sinno waxaan rabnaa marka maadaama een, xaaladdu ay tahay xaalad dagaal iyo kacdoon shacab in laga bilaabo saacaddaas xabaddu ay ka qarxdo baaruudana ay ka dhacdo galbeedka hiiraan gaar ahaan dhulka howdka laysla gala dagaalkuna loo diyaar garoobo ku soo dhowaaw xildhibaane ee magaaladaadii buula burde oo muddo ka maqnayd haddana ku heelan insha allahu tacaala xaaladda lagu jirona xaalad sahlan ma aha waa xaalad yacni aan caadi ahayn xaaladdaas inaad kala qayb qaadata ayaa u timid naftaada ayaa u soo hurtay dhanka kalena mas-uuliyiinta degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose ayaa sheegay inay bilaabayaan howlgal culus oo al-shabaab looga xoreynayo deegaanada ay kaga sugan yihiin koonfur galbeed gudoomiyaha degmada gudoomiyaha degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose wuxuu sheegay in howlgal ballaaran oo al-shabaab looga xoreynayo deegaanada ay kaga sugan yihiin baraawe ay bilaabayaan waxa uu tilmaamay in deegaanada koonfur galbeed ay ka mid tahay meelaha dhibaatooyinka ugu badan ee al-shabaab ka geystaan koonfur galbeed deegaanadeeda ayaa hadda ah goobaha ugu badan ee al-shabaab ay gacanta ku hayaan waad u jeeddaan ciidanka saraakiishiisa wax ka maqan ma laha xitaa admis oo macnaha ka kooban maxay ahayd ciidanka amisom iyo maxay ahayd militariga soomaaliyeed iyo qaybaha kale oo dhan oo heegan ah shacabkiioo soo kacay oo aad u jeeddaan indhihiina ku haysaan oo rag iyo dumar aan u soo kala harin oo diyaar u ah inay xoraystaan dhulkooda maxaana la gudboon marka annaga intaas kadib inaan fahanna dadka aan ku soconno oo mar kasta shacabka ugu hanjabaayo waa ku dilaa oo asiga aan ogeyn wakhtiguu dhimanaayo inaan ka cabsanno xaq miya qof asiga kula mid ah oo wakhtiguu dhimanayo aan ogeyn oo adiga kule inuu ku soo wac waa ku dila taas waxay noqonaysaa qofka amina ama cabsi ay ka gasho waxay noqonaysaa qofkaas inuu shirki ku dhaco waad og tihiin deegaanada hoos imaada baraabe waa meelaha dhibaatada ugu badan ay ka geysteen nimankan boqolaal ayay xirteen labaatan labaatanay u dilaan waa og tihiin marka ma waxaan sugaynaa ilaa ay fadhiga noogu imaadaan maya ma sugayn ilaa fadhiga ay noogu imaadaan
maamulka degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose waxa ay dhanka kalena amaro amniga ku saabsan kusoo rogeen shacabka degmadaasi ku nool xilli deegaano kamid a koonfur galbeed ay ka socdaan howlgalada ka dhanka ururka al-shabaab gudoomiyaha degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose doctor liibaan abuukar cismaan ayaa sheegay in marnabo maamulka uusan aqbali doonin in dadka shacabka ah ay hub ku dhex haystaan gudaha degmada isagoo ugu baaqay in muddo aflaatan saac gudahooda ay hubka kusoo wareejiyaan wuxuu sheegay in qore aan ka diwaan gashanayn degmada aan lagu dhexaysan karin loona baahan yahay in dadka shacabka ah ay hubkooda kula dagaalamaan al-shabaab ama ay ku wareejiyaan ciidamada amniga ee degmada ku sugan ugu dambeyntii gudoomiyaha degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose doctor liibaan abuukar cismaan wuxuu sheegay in qofkii ka dhaga adayga amarkooda ay u qaadanayaan hubkiisa inuu ugu talagalay sidii al-shabaab ugu dagaalgeli lahaayeen hadalka gudoomiyaha degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose ayaa kusoo aadayay xilli meelo badan oo dalka soomaaliya ka mid ah ay ka socdaan howlgallada ka dhanka ururka al-shabaaba madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa booqasho rasmi a ku gaaray magaalada adis ababa ee caasimada dalkaasi etoobiya waxaana uu soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed waxaa madaxweynaha madaxda dalka etoobiya uu la yeelan doonaa wadahadal ku saabsan sidii loo xoojin lahaa iskaashiga la xiriira waa iskaashiga iyo xiriirka labada dal gaar ahaan xalow helidda caqabadaha amniga dhaqaalaha iyo siyaasadda ee wadajirka ay u wajahayaan war ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ahmiyad gaara siinayo in dalalka gobolka ay mideeyaan dadaalkooda ku aadan dhabargoynta al-shabaab oo caqabado ku ah xasiloonida iyo nolosha shacuubta geeska afrika horumarinta hanaanka iskaashi ee labada dowladood gaar ahaan dhinacyada amniga dhaqaalaha iyo waxwada qaybsiga madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada adis ababa ee caasimada dalka ethoobiya waxa uu halkaasi kulamo kala duwan kula yeelan doono jaaliyada soomaalida ee dalkaasi ku nool isagoo ka dhageysan doono xaaladahooda nololeed iyo waxyaabaha muhiimka ah ay dowladda la wadaagayaan dowladda soomaaliya waxay sheegtay in ganacsadihii al-shabaab siiya lacaga canshuura ah tallaabo laga qaadi doono waxa ay dowladdu sheegtay inaysan caqliga aqbalaynin amaba caqliga aysan gelaynin in dadka shacabka ah ay siiyaan al-shabaab lacago haddana ay qarxyo ku fuliyaan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda soomaaliya oo warbaahinta maxalliga la hadlay ayaa sheegay in qof kasta oo al-shabaab waa qof kasta oo ganacsatada ka tirsan shabaabna lacaga siiya tallaabo laga qaadayo waxa uu ugu baaqay shacabka lacagaha ay shabaab siiyaan inay u wareejiyaan dhinaca ciidamada qalabka sida si dalka oo dhan looga xoreeyo qodobkaas ayaa wararka soomaaliya ugu dambeeya mawlida qodba dibadda ka codsado
mahadsanid faadamo ciidamada israa'iil ayaa lagu soo waramayaa inay afar qof oo u dhashay dalka falastiin ay ku dileen halka ay dileen halka afartan iyo afar kalena ay dhaawacmeen kadib howlgal ah ay ka fuliyeen xero qaxooti oo ku taalla magaalada janiin ee waqooyiga daanta galbeed baabuurta militariga israa'iil ayaa baaray siddeedii subaxnimo ee saaka xeradaasi gudaha u galay wasaaradda caafimaadka ee dalka falastiin ayaa afarta qof ee la dilay magacyadooda ku kala sheegtay axmed awle abiid xamiid sidoo kale maxamed alwani iyo maxamed bin naasa militariga israa'iil ayaa dhankiisa sheegay inuu toogasho ku dilay laba eedeysanayaal oo dhowaan weeraro geystay dowladda dalka burkina faso ayaa sheegtay in ugu yaraan koob iyo toban ka mid ah ciidamadeeda qalabka sida lagu dilay weerar ka dhacay gobolka waqooyi ee suum falkaasi kadib ayaa la waayay konton qof oo shacab ah weerarka waxaa ku dhaawacmay labaatan iyo sideed qof oo labaatan ka mid ah ciidamada yihiin halka baabuur dhowr ahna la burburiyey dagaalyahano hubaysan ayaa bartilmaameysaday kolonyo baabuur oo gaaraya boqol iyo konton oo militariga ilaalo ka hayeen bayaanka dowladda burkina faso waxaa ku cad in kooxda falkan geysatay ee xiriir la leedahay i c c alqaacida weerarada ayay kooxdu gobolkaasi ka waday tan iyo sanadkii labada kun shan iyo tobankii dowladda waddanka indiya ayaa gudaha dalkeeda ka mamnuucday koox magaceeda loo soo gaabiya p f i kooxdan ayaa lagu tilmaamay mid islaami ah waxaana lagu eedeeyey argagixisanimo popular front of india iyo xulafadeeda ayaa lagu soo rogay amar looga mamnuucaya indiya oo shaqaynaya shan sano kadib howlgallo qoran oo bishan lagu xiray in ka badan boqol ka mid ah xubnaha kooxda booliiska indiya ayaa sheegaya in qaar ka mid ah xubnaha kooxdan ay ku biireen isis oo ayna falal argixiso ka geysteen waddamada suuriya ciraaq iyo sidoo kale afghanistan ugu dambayntiina waxaa lagu soo warramaya in dhibaatooyin la xiriira dhuldaaqsimeedka ay ka jiraan gobolka city ee dowla deegaanka soomaalida etoobiya siyaad bashuuc sanay ayaa dhammaystiraya qulqulatooyinka ka jira galbeedka gobolka city ee deegaanka soomaalida halkaas oo uu deegaanku daris wadaag kala yahay maamul goboleedka xanfartu ayaa waxa ay muddooyinkii ugu dambeeyey ahayd mid ay soo lalaabata dhibaatooyinka laga soo sheegaya galbeedka gobolka city iyadoo halkaasi ay weeraro ka geystaan kooxaha xanfarta wasiirka madaxtooyada dowlada deegaanka soomaalida dhaktar xuseen qaasin oo ka hadlayay arinta galbeedka gobolka city ayaa sheegay inaanay weli dowlada xal rasmi ah ka gaarin dhibaatooyinka ka jira galbeedka gobolka city balse dowladu ay wado dadaaladii arinkaasi lagu xalin lahaa ilaa hadda maanaan ku guulaysanin in- in la xaliyo dhibkuna wuxuu ka taagnaan waxaa weeye heshiisyaal la gelaya oo ah tusaale ahaan aaggaasoo dhanba ciidamada aynu ka qaadno oo ciida- aag- ciidamada ka caagan aynu ka dhigno Een, bulshadii ka soo qaxday meeshii ha lagu celiyo meesha ka timid Een, wixii siyaasiyan xuduud ahayn isku haysanno aynu aynu eh, commissionkan xuduudaha loo gudbiyo oo kadibna house of treasury u gudbiyo oo nidaam siyaasi aan ku xalino laakiin heshiisyada aan gallay marar badan hirgelintoodii ayaan eh, waxba ka suuroobin maxay waxba suuroobi waayeen duruufo badan waxaa ka mid a waxaa ka mid a waddanka xaaladdu uu ku jiro ciidankii la geyn lahaa iyo ciddiina dhex geli lahayd ee heshiiskaa fulin lahayd lafteedii yaan awooddii loo baahnaa iyo sidii loo baahnaa in loo hirgeliyo heshiiskaas aan u hirgelin tusaale ahaan yacni marka wax nagu rafta weeyaan oo khilaafkaas laakiin mustaqbalka waxaan rajaynaynaa wax aan een, marna ku ahayn een, dhib ku ahayn bulshada halkaa een, bulshadeenna halkaa degan Een, culaysna aan ku noqonaynin een, een, labada dhinac midnaba oo win win ah in la helo qulqulatooyinkan soo lalaabtay ee ka jira galbeedka gobolka city ayaa la xiriira lahaanshaha dhul halkaas oo ay isku hayaan qowmiyadaha xafarta iyo soomaalida oo muddo aad u dheer daris wadaag halkaasi ka ahaa siyaad bashuuc sanaysiad heersan idaacadda star f m jigjiga
siyaad wuu mahadsan yahay aan idinku wareejiyo faadumo fariinta coronavirus iminkana
waxaad nadiifisaa oo aad buufisaa waxyaabaha inta badan gacanta lagu taabta adigoo isticmaalayo daawada wax lagu buufiyo fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari